madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland maxamuud siid aadan oo ku sugan degmada luuq ee gobolka gadow ayaa waxa uu soo saaray warqad digreeta uu xilka kaga qaadayo guddoomiyaha degmada luuq ee gobolka gadow bishaar axmed waxaana sidoo kale uu kala diray maamulkii degmadaasi luuq ee gobolka gadow madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland maxamuud siid aadan oo wafdi hogaaminayo dhowaan gaaray degmada luuq ee gobolka gadow ayaa halkaasi ka wada wadatashiyo kala duwan oo uu kala tashanayo qaar ka mid a odayaasha dhaqanka iyo sidoo kale waxgaradka kala duwan ee gobolka gadow waxauna wadaa isbeddel uu ku sameynayo xubnaha kala gedisan ee maamulka gobolka gadow waxaana madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland maxamuud siid aadan horey xilka uu kaga qaaday guddoomiyihii gobolka gadow iyo sidoo kale xubno badan oo ka tirsan maamulka gobolkaasi